ururka saxafiyiinta maab si ay ugu noqoto gundhigii maktabad la rabo in loo sameeyo saxafiyiinta puntland oo dhan si ay gundhig ugu noqoto buugtaani waa shan boqol oo cinwaan oo dhammaantood ka hadlaya soomaaliya waa shan boqol oo cinwaan oo soomaaliya khuseeya waxaa weheliya joornaalo ujeedkaan buugtaan u aruurinayana laba mar baan wax aruurinta isku dayay mar aan ani isaga arday ka ahayn suudaan intaan in lamid aan uga soo tegay suudaan buugaag ah oo hadda meelay ku dambeeyeen ma aqaan markaan waddanka imina buugtii aan bilaabay aruurintooda oo soomaaliya ku saabsan weeye